bismi illahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba oo aada joogtaan waana labiiy labaatanka bisha agast sanada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeystayaal warka rediyo wardheer oo dhan wasaaradda adeega bulshada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa beenisay hadal dhowaantan ay sheegeen saxaafadda oo la xidhiirtay kufsi loo geystay haweeney soomaaliya warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha rediyo wardheer maxamed nuur amiin wasiiradda adeega bulshada ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay been abuur ku tilmaamtay hadalla muddooyinkii ugu dambeeyey ay isla dhexmarayeen bahda saxaafadda soomaaliya iyadoona sheegtay wasiiradda in laga been abuuray hadalla muddooyinkii ugu dambeeyey ay sheegayeen saxaafadda kuwaasoo la xidhiiray kufsi haweeney soomaaliha ay u geysteen ciidamada nabad ilaalinta ah ee ku sugan magaalada muqdisho kuwaasi oo fal bareer ah u geystay gabarh soomaaliyeed oo ku dhaqan qaybo ka mid ah gudaha magaalada muqdisho doctoreyse maryamo qaasim oo kulan ay yeesheen golaha xukuumadda uu shir gudoominayay ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid ka hor hadlaysa ayaa sheegtay in si qaldan loo qaatay hadal ay ka sheegtay saxaafadda iyadoona tilmaamtay in hadalladaasi ay yihiin been abuur marnabo ee dowladda iyo sidoo kale shaqsiyan aysan raalli ka ahayn in dhibaato loo geysto haweenay soomaaliyeed qodobka saddexaad oo aan u malaynaayo inay midig yihiina si fiican u fahmin si qalad ahna loo turjumay oo aan ka hadlay waxay ahayd in la dhowro waxaa privacyga loo yaqaano ma aan dhihin aniga falkii kufsiga ahaa hala qariya ma dhihin marna ma dhihin mana dhihi doono hadalkii aan irin wuxuu ahaa waxaa jira adduunka waxa loo yaqaana data protection gabadha laba dhib in laysugu daro ma aha gabadha dhibka markuu gaaro annaga inaan u istaagno xuquuqdeedii inaan u raadino gabadhii xuquuqdeedii oo kamil ah dhibka ciddii geysatayna cadaaladda la horgeeyo ruuxuu doonaba ha ahaadee oo laga jaro dembigii u geystay mana u adkaysanayna in gabar soomaaliya inta lagu xadgudbay ciddii ku xadgudubtay aan loo qaadanin kayska serious seriousan ka nahay doctoreyse maryama qaasim ayaa si cad u beenisay in marnaba aysan odhan hala qariyo kufsi loo geysta haweenay soomaaliyeed ayadoona sheegtay in si kale ay u fasirtay bahda saxaafadda soomaaliya haddaba mar warbixinta sidoo kale ay akhrinaysa ayaa waxay kusoo hadal qaaday in loo baahan yahay in la ilaaliyo xuquuqaadka ay leedahay gabadha soomaaliyeed marka uu dhaca fal kufsi oo caynkaasi oo kale ah ani ma aqaan hadda soomaaliya data protection haddaan laga aqoonin because hadalka aada loo geedgediyey kaasuu ahaa ma dhihin fal kufsi hala qariya aniga ma dhihin afkayga kama soo bixin waxaan ihi gabadha dhibaatada markay gaartay wixii waxaa la marsiinaa borsaskii cadaaladda laakiin gabadhii maxay u baahan tahay gabadha waxay u baahan tahay protection ayada nafteeda protection ay u baahan tahay xogteediina protection ay u baahan tahay waa arrinta aan ka hadlay ma aqaani aniga sharciyada adduunka iyo meelihii aan kasoo shaqeeyey markay qof wax kusoo dhacaan qofka xogtiisa wuxuu xaq wuxuu leeyahay xogtiisa inaan la faafinin xogtiisa waa loo asturayaa qof hadalka wasiiradda ayaa waxa uu imaanayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey si aad ah laysula dhex marayay hadal ay saxaafadda ka sheegtay ayadoona wasiiradda ka hadashay kufsigii loo geystay haweenay soomaaliya ah taasi oo ay guddi ka ig ayada madax ka tahayna haatan baaritaanka howshaasi oo faraha kula jiro ayadoona carabawday in dhowaan uu soo bixi doono baaritaanka qaybihiisii ugu dambeeyey waxaayna sheegtay in weli uu socdo baaritaan lagu ogaanayo cid allaalay iyo ciddii ka dambaysay falkaasi kufsiga ah ee loo geystay gabadha soomaalida ah waxaana sidoo kale horay dowladda soomaaliya ay go-aan ugu gaartay cid waliba oo dhibaataysan gabar soomaaliyeed in lala tiigsan doono sharci taasoona xukunkiisa uu noqon doono dir toogasho laakiin waxaana la ogeyn qaabka loo wajihi doono haddii falkani uu ku caddaado ciidamada nabad ilaalinta u jooga midooda afrika ee amisom gudaha magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka soomaaliya oo aan la garan karin sida loogu qaadi karo xukun dil ah balse waxaa laga wardhowrayayaa waxa uu yahay haddii uu soo baxa falkani kufsiga uuna ku caddaado ciidamada amisom qaabka loo wajihi doono xukunkii dilka ahaa ee uu iclaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud kaasoona hore loogu qaaday ciidamo badan oo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya oo kufsiyo kala duwan u geystay dumar soomaaliyeed midda isweydinta mudan ayaana waxay noqon doontaa ma mari doonaan waddadii ay mareen ciidamada soomaaliyeed kuwa amisom ee haatan lagu eedaynayo in kufsi ay ka geysteen gudaha magaalada muqdisho waana hadalhaynta ugu badan ee magaalada muqdisho ka jirta muddooyinkan ugu dambeeyey tan iyo markii uu soo baxay falkani kufsiga ah maxamed
dowladda soomaaliya ayaa soo dhoweysay warbixintii guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka iyadoona sheegtay inay tahay tillaabo wanaagsan warbixintan waxaa mar kale muqdisho ka soo diray wariyaha rediyo warreer maxamed nuur amiin dowladda soomaaliya ayaa waxa ay soo dhoweysay warbixintii kasoo baxday amnesty international ee la xiriirtay arrimaha xuquuqulin aadanaha ee ka jira dalka soomaaliya asigoona ammaanay guddigii madaxa bannaana ee ka shaqaynaya arrimaha xuquuqulisaanka oo laba ka mid ah siyaabo kala duwane ugu geeriyooday gudaha magaalada muqdisho ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon saacid ayaana sheegay in dowladda soomaaliya ay soo dhoweynayso la shaqaynta hay-adaha xuquuqul insaanka waxaan si gaara ugu mahadnaqahayaa guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka ee la qabtay muddo ka hor ee baaris dheer ku sameeyey hawlihii xuquuqul insaanka maxaa naga hadlaysan maantayto oo baaris gaar ah markii ay si gaara kufsiga iyo dilka journalistiyaasha ugu sameeyeen riboortka halkan ku xusan oo labada buugahoo ballaaran oo afafka kala duwan ku qoran noo soo digi duruufta adagna kusoo diyaariyey aad baan uga mahadnaqahayaa guddigu sidii aynun annaguna ogeyn iyaguna ay halkan ka sheegeen markii la sameeyey wuxuu ahaa saddex iyo toban xubnood duruufta jirta iyo shaqaday qabteen iyo howlaha weli soomaaliya oo ay aq xaqiiqda noocaana laga raadinayo ka jirta calaamad fiican waxaa u ah saddex iyo tobankii xubnood laba xubnood allaha u naxariisto waa geeriyooday allaha u naxariisto faatixadana aan u maro abukaati cabdikariin xasan gorod oo qarax ku geeriyooday iyo doctor cabdulqaadir xasan cabdalla allaha u naxariisto hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya ay ku howlaneed sidii looga shaqay lahaa loona horumari lahaa arrimaha la xiriira xuquuqul insaanka ka jira dalka soomaaliya iyadoona hay-adaha dowladda inta badan culayska ay saareen sidii arrimahaasi loo fududay lahaa maxamed nuur wardhe rediyo muqdisho
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta xarigga ka jiray dugsiga farsamada iyo tobabarka soomaaliyeedkaasoo laga hirgeliyey degmada wadajira ee magaalada muqdisho dhismaha dugsigan ayaa waxaa iska kaashaday dowladda denmark iyo weliba midowda afrika waxaana ku baxday lacag gaaraysa boqol afartan iyo toddoba kun iyo lix boqol oo doolarka maraykanka munaasabadan xarigga looga jirayo dugsigan ayaa waxaa ka qayb galay wakiilka midowda afrika ee dalka soomaaliya ahna madaxa amisom maxamed saalax nadhiif iyo weliba xubno kale oo dowladda soomaaliya ka socday madaxweynaha soomaaliya oo hadal ka jeediyey munaasabadda furitaanka dugsigan ayaa sheegay in dowladdu ay ku faraxsan tahay dhismaha dugsigan cusub waxaana uu ugu baaqay dhallinyarada soomaaliyeed inay ka faa'iidaystaan wakiilka midowda afrika ee dalka soomaaliya ahna madaxa amisom maxamed saalax nadhiif ayaa halkaasi isna waxa uu ka sheegay in amisom iyo weliba denmark ay iska kaashadeen furitaanka dugsigan kaasoo dhallinyaro badan oo soomaaliyeed ay ka faa'iidaysan doonaan halkaa warkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda wardheer madaxweynaha zimbabwe robert mugabe ayaa markii toddobaad loo dhaariyey xilka madaxtinimada dalkaasi kadib markii uu ku guulaystay doorashadii julaay dhacday munaasabad ballaaran oo ay kasoo qayb galeen taageerayaasha ayaa waxay ka dhacday garoonka ciyaaraha ee haraari halkaasi oo lagu dhaariyey robert mugabe robert mugabe oo siddeetan iyo sagaal jira ayaa doorashadii soddon iyo kowdii julaay kaga guulaystay